asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa kuwooda ugu waaweyn turkiga oo madaxweyne xasan sheekh ku wareejiyey cutubyo cusub oo ka tirsan ciidamada kumaandooska korgor oo tababar ku soo qaatay dalka dibaddiisa faahfaahinno ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay booyad shidaal oo ku basbeeshay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo ansixiyey magacaabista mas-uuliyiin xilal cusub loo magacaabay madaxda jaamacadaha dalka oo sheegay in tallaabooyin culus ay qaadi doonaan haddii aanan wax laga qaban carqiladeen lagu hayo xarumaha waxbarashada ee dalka guddiga joogtada ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo si adag uga hadlay dhacdadii ka dhacday garoonka diyaaradaha dancadde ee magaalada muqdisho akhbaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn dadaaladii nabaduraadinta xaalka khaza oo fashilmay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselar
habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa habeen jimco ah waan idhaaday waa habeen khamiis ah jimcana ay soo geliso taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobada bisha maars sanadka laba kun afar iyo labaatan intaad maqasheen waxa ayeen qodobada warkayaga habeen caawa kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalay munaasabad ka dhacday xerada turkinsom ayaa waxa uu tababar usoo xidhay askartan ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor oo tababarkooda kusoo qaatay dalka dibaddiisa islamarkaasina maanta loo dhaarinayay waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya munaasabadaasi hadal uu kooban uu ka jeediyey uu kaga hadlay dagaalka ay dowladiisu kula jirto dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ciidamadan waxa uu kula dardaarmay inay door muuqato ay ka qaataan dagaalka ka dhana al-shabaab oo haatan dalku ku jiro madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tababarkani usoo xirayay cutubyadan ka tirsan ciidamada kumaandooska gorgor ayaa sheegay inay safka hore ka noqon doonaan dagaalka lagula jiro al-shabaab madaxweynuhu waxa uu ku booriyey ciidamadan inay la dagaalamaan cadowga kusoo duulay dalkooda oo ay ugu horeeyaan siduu hadalku u dhigay kooxaha khawaariijta siduu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa sidoo kale munaasabadaasi waxa uu ka sheegay in ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay horyaaliin howlo badan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka al-shabaab madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxuu yidhi
waxaa u soo istaagteen qofka bini'aadamkaa hadiyadda uu bixiyo midda ugu qaalisan inaad bixisaan hadiyad aan la iibi karin hadiyad aan qiimi joogin oo wax lagu bedelo karaahe aanay jirin ayaad bixinaysaan waxaad u bixinaysaanna waa dalkiinna iyo dadkiinna iyo diintiinna iyo dowladdiinna waa hadiyaddaasi waa naftaada askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed markaad noqotay oo aad galabta halkan kitaabka qur-aanka gacanta aad ku saartay oo aad ku dhaaratay waxaad u taagan tahay dadkaaga iyo dalkaaga iyo diintaada iyo dowladdaadu inay xor noqdaan dhiiggaagana ay ku noqdaan qiimi ka badan intaas oo qof bini aadan uu bixiyaa ma jirto waxaan rabaa inaan idinkala dardaarmo waxyaabaha qiimahaas aad u badan ee qaaliga ah xumayn kara weji xun u yeeli kara ceebayn kara inaad ka dhowrtaan askarigu iyo ciidanku macna kuma laha tiro badnaan macna kuma laha qalab waaweyn oo ay wataan wuxuu macno ku leeyahay waxa uu aaminsan yahay iyo sida uu waxa uu aaminsan yahay uu daacad ugu noqdo oo ay ugu horayso disibliin kala dambayn ismaqal amar kala qaadasho waa midaasaa midda aad guushana keenta adiguna aad ku noqonaysid mid macno leh fowdo iska daba orod isdhegaysi la'aan isqadarin la'aan isdhowris la'aan in badanoo idinka mid ahi xaalad noocaasa annagoo ku jirna ayay dhasheen ku soo dhex barbaareen xiise badan uma qabtaanaan qiyaasayaa maanta ee fowdo iyo maxaanku idhahda iyo xumaan sidaas daraaddeed waxaan leeyahay geesiyaasha soomaaliyeedu waxa aad u dhaarato dhiiggaaga u bixinayso waddadaasaad ku keeni kartaa waddadaas inaad ilaaliso sharafti waxa garabkaaga ku dheggan eeg gabal yar oo maro ah oo midag bluu ah leh ma ahan oo keliya oo xiddiga ku taalo waa astaan midaynayso kulminaysa lagu aqoonsanaayo labaatan milyan oo soomaali ah ka badan adduunyada meel kasta haddaad soo istaagto ood timaado hoteel meel lagu shirayo meel maxaan ku raha airboor ah meel la isugu tegayo oo caalamku isugu imaanayo aaway soomaaliya xaggee joogtaa ma ma- ma dhehaysid waxaad fiirinaysaa calamada calankii soomaaliya ma ku dhex jiraa calankaas aabbayaasheen iyo awoowayaasheen iyo annaga oo maanta nool iyo kuwa aan dhalla iyo kuwa ay sii dhalaan iyo kuwa ay sii dhalaan oo beri iyo beri dambe beri ku xoga noolaan doona ayuu astaan u yahay dhowrisou u baahan yahay haybadou leeyahay wuxuu hugsa waxa- dadkaas faraha badanna soomaaliyeed ee labaatanka milyan ah haybadoodii waay kumanaan soomaali ah ayaa u dhimatay ayaga oo diidaya in dhulka lagu tuuro ama muxuu ahay cadow uu gacanta ku dhigo waan sheegaa mar walba waan xusaa kamana daalaya inaan xuso maxamed cabdulla xalane geesi soomaaliyeed oo ku magacaaban si cad ugu bixiyey bareer ah naftiisa calanka u diiday cadowga inuu calanka qabsado u diiday ka soo badbaadiyey calankii keenay ciidanka dhexdiisa kadibna dhaawacii ka soo gaaray u geeriyooday maanta nimanaa diidanoo dhaayo waa mara muxuu ahay ay kuwa murtadiin ahoo aan diin lahayn ay leeyihin war ma annagaan diin lahayn mase ninkii qof soomaali ah oo muslim ah oo ama qof muslin ah oo masaajidka dhex taagan sheekh caalim ah oo kutuba akhrinayo macallin dugsi qur'aan dhex fadhiyo kan inta u taga ku dilayo maa murtad ah mase kaas muxuu ahay masaajidka lagu dhex dilay ee sharafta iyo karaamada ummadaani iyo diintooda u taagnaa ee macallinka ahaa diin iyo dadnimo ogol ma jirto kumanaan kun oo qof oo soomaali ah in si macno la-aan loo dilo maxay galabsadeen afar iyo tobanka muxuu ahay oktoobar dadkii lagu laayay isgoyska soobaa maxay galabsadeen kuwii hoteelada kala duwan iyo maxaan ku raha goobaha kala duwan ayagoo jooga loogu galay ee lagu dilay maxay galabsadeen kuwii jidka ayagoo marayo
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud ayuu ahaa sidaad maqlayseenna waxuu ka hadlayey ee dagaalka ka dhana al-shabaab cutbadan ciidan oo markaasi tababarka loo soo xiray islamarkaasina la dhaarinayay ayuu madaxweynuhu dardaarankaasi u jeediyey dhinaca kaleetana faafaheyno ayaa kasoo baxayo khasaaraha ka dhashay booyad shidaal oo ku basbeeshay degmada warta nabadda ee gobolka banaadir siduu ku waramayo waryahayaga cali aadan axmed
meeshaa maanta saa arkaysaa musiibaha ka dhacday wax kaleetana maaha boolis shidaal waday oo gaas station xaafadda ku yaalo shidaal u waday nafta u waday baa meeshaan ku qaraxday Een, halkan sidaad u jeeddaan waxaa ku gubanaya booyad waday shidaal taasoo dadka sida ay sheegeen batiriga uu ka dhaliyey inuu dab kacay waxaana sidaa u jeeddaan booyadda halkan ee ku basbeeshay sidaa u jeeddaan dabkan oo ah mid aad u xooggan ayaa waxaa ka soo gaaray dabdemiska oo la tacaalaya sidii uu ka demin lahaa welina dabka laguma guulaysan in la demiyo balse waxay dabdemisyada la la tacaalayaan sidii ay u demi lahaayeen dabkan ka kacay booyadda shidaalka ee xaafadda degmada een, warta nabadda gaar ahaan cabdalla cawareere booyaddan shidaalka wadday ee gubatay wax khasaaraha kama dhalan waxaana sida la sheegay keligeed ay tahay wax ku basbeelay dabdemiskuna ay la tacaalayaan sidii ay ku damin lahaayeen guryo u dhadhowaay halka ay booyaddu ku gubanayso ayuu dabka gaaray balse een, dabdemisada oo la tacaalay awgeed ayaa laga gaaray guryihii in laga damiyo dabkii gaaray eh, sababay booyadda dabka ka kacay goobjoogaal ku sugan halka uu dabka ka kacay ayaa dalsan t v ugu warramay waxa sababay dabka halka ka kacay iyo khasaaraha ka dhashay cali aadan axmed tv-ga dalsan muqdisho
aada ayuu mahadsan yahay waryahayaga cali aadan dhinaca ku dhawaaqeen inay qaadi doonaan tallaabooyin culus sida ay sheegeen haddii aanaan carqaladeynta laga deenin xarumaha waxbarashada ee dalka Ee, waryahayaga cabdifitaax muumin ilkacse ayaa faafahinaya warkan
midowda jaamacadaha soomaaliyeed iyo weliba guud ahaanba haweynta waxbarashada dalka oo maanta isugu yimid kulan gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa ay uga hadleen canshuur lagu kordhiyey goobaha waxbarasho dalka iyo cagjugleen joogto ah oo ay ku hayaan rag ku labisan dareeska ciidanka dowladda federaalk soomaaliya bahda waxbarashadii midowda jaamacadaha dalka ayaa iyagu waxa ay sidoo kale ay sheegeen inay marnaba aysan diidaneen inay bixiyaan canshuurta balse lacaga xad dhaaf ah lagu soo kordhiyey waxa ay sidoo kale ay tilmaameen in qalqal amni ay dareemeen ardada wax ka barata goobaha waxbarasho ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho ugu horreyntii waxaa goobta ka hadlay agaasimaha midowda jaamacadaha dalka cumar julari gudoomiyaha daladaha waxbarashada maxamed macalin iyo gudoomiyaha midowda dugsiyada gobolka banaadir cabduqaadir maxamed xasan iyagoona sheegay in marnaba aysan diidaneen inay bixiyaan canshuurta balse waxa ay tilmaameen in la qalqalgeliyey goobaha waxbarasho ee ku yaala gudaha magaalada muqdisho fariin adag ayay u direen madaxda dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaare xamse cabdi bare iyo weliba xildhibaano labada aqal oo ay kala hogaaminayaan sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo sidoo kale cabdi xanshe cabdilaahi waxaan halkaan iskugu imaanay culeys iyo carqaladeyn loo geystay goobaha waxbarashada qeybo ka mid ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa aad ayaan daro u ah xilli idinkoo saddexdaas mas-uul hadda aan sheegay iyo inta la midka ah oo aad bahda waxbarashada ka mid aheedeen in carqaladeen iyo waxyaabo aan hore u dhicin ay xilligan dhacaan aad baan oga xunnahay waxaan raj- halkaan oo ka baaq ugu baaqaynaa madaxda in arrintaas si degdeg ah ay muxuu ahaa ay u qiimeeyaan dadkii ka dambeeyeyna lala xisaabtamo sidoo kale waxaan baaqa u jeedinaynaa guddiga adeega bulshada ee labada aqal ee baarlamaanka oo ayagana hawshaan howlahoodii ay ka mid tahay Ee, waa ka xunnahay waxaan shaqo fiican u haynaa bulshada soomaaliyeed oo ah waxbarasho cilmi baaris adeeg bulsho iyo wacyigelin dhaqaalaha iyo horumarka dalka ka muuqdo dadkii asalka u ahaa waa bahda waxbarashada iyo arrim- qeybaha kale arrimaha bulshada xilligii hogaami kooxeedkii oo duruufaha ay aad u adkaayeen ayaan soo shaqaynay Ee, waxyaabaha qaar oo hadda socda iyo waxyaabaha sidana loola dhaqmaayo kale ma dhicin waxaan soo jeedinaynaa dowladda federaalka soomaaliya in arrintan ay tallaabo sharciga ka qaado leeyahay Een, halkii ahayd een, meeshii laga wacyigelinayay dadka ee laga baraayay wax xasan iyo wax xasan sheega ayaa waxaa loola yimid dhaqan aan wanaagsaneyn runtii een, hay-adaha waxbarashadu waxay ahaayeen ay ku soo bilowdeen een, ayna yihiin kuwo bulsho oo bulshadu ay aasaastay xilli aysan jirin hay-ado dowladeed duruuf adag ku soo shaqeeyey ogaalka iyo anfaca waalidka soomaaliyeed iyo barayaasha soomaaliyeed iyo maamulayaashii ay isu geeyeen wax alla waxay hayeen ayay ku socotay ma jirto miisaaniyad qaran oo lagu taageero ayaga iyagoo xaq u lahaa in maaragtay ay helaan Een, sidoo kalena waxyaabaha ay bixiyaanne manfacoodii dib loogu soo celiyo aysan jirin ayaa haddana intaa waxaa dheer habdhaqan runtii een, argagax leh oo loo geysta xarumaha waxbarashada taana waxaan ka soo jeedinaynaa een, aragti ah in la saxa qaladaadkii dhacay Een, xarumaha waxbarashaduna waxaa maamula dad wax yaqaano xuquuqda dalka uu ku leeyahayna yaqaano si asluubaysan oo nidaamsan wax loo weydiin karo laguna- laganana doodi karo wax alla wixii suurtagal ah oo haddii ilaahay kuu ron yahay lagu hagaajinayo xiriirka ka dhexeeya dowladda iyo bahda waxbarashada gaarka ah in muxuu ahaa looga wada hadlay miiska korkiisa cabsigelinta iyo handadaada iyo haddii ilaahay kuu ron yahay iyo argagixinta laga joojiyo goobaha waxbarashada waxaan taageersannahay haddii laga joojin waayo arrintaa iyada ah oo meel dhexe intay dad kasoo hubka ka soo qaataan ay jaamacadihii ee waxaan sharci ahayn ula yimaadaan waxaan caddaynaynaa inaan garab taagannahay bahda waxbarashada soomaaliyeed gaar ahaan jaamacadaha soomaaliyeed ayna noqon doonto waxay ka yimaadeen inay mas-uul ka noqon doonaan afcaasha noocaasa iyo ficilada noocaasa dadka samaynaya inay mas-uul ka noqon doonaan waxbarashada soomaaliyeed inay istaagto ama tayadeedu xumaato ama haddii ilaahay kuu run yahay ay noqoto goob aan si wanaagsan looga loogu loogu maamulin ee waxbarashadii la rabay aan looga helin marka sidaa awgeed waxaan digniin ka bixinaynaa haddaan nahay baxdii waxbarashada inaan lagu degdegin mar dambe inaan lagu degdegin ee goobaha waxbarashada wixii laga rabana wasaaradda iyo sharciga golaha fulinta ee wasiirada ee xildhibaanada iyo baarlamaanada guddiga adeega bulshada wasaaradda ku shuqulle markaas hawsha laga rabo jaamacadaha inay miiska inta wada fadhiistaan shuruucdii dalka u yaalana lasoo qaato haddii ilaahay kuu roon yahay sharciga lagu maamulayo shaqada iyo shaqaalahana dib loo fiiriyo oo la dhowro xuquuqda ay leeyihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ugu dambayntii waxa ay soo saareen warmurtiyeed ka koobanaa dhowr qodob waxaana warbaahinta u aqriyey doctor bidey
jaamacadaha soomaaliyeed waxay xukuumadda iyo bulshada soomaaliyeedba u sheegayaan inaysan marnaba ahayn canshuur diide una hoggaansan yihiin shuruucda iyo xeerarka dalka waxayna caddaynayaan in dacaayadaha raqiiska ah ee baraha bulshada dhex maraya aysan sal iyo raal lahayn ayna yihiin jaa'ifo meelka dhac ah oo loola bareeray xarumaha waxbarashada iyo mas-uuliyiinta iyo macallimiinta bulshada cambaarayn jaamacadaha soomaaliyeed waxay si xoog leh u cambaaraynayaan arrimo ay ka mid yihiin in ciidamo hubaysan oo sheeganaya inay canshuur raadinayaan loo soo diro xarumaha waxbarashada lana qalqalgeliyo ardaydii macallimiintii howlwadeennadii kale ee jaamacadaha in dad mas-uuliyiinah dowladeed ah ay adeegsadaan qaar ka mid
warkii habeenada caawa kala socoteen daltan f muqdisho khiyaartaana dhegeysataa waa naga intaa warkaankiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel